iyadoo maxkamaddu u dhabagashay akhriday qoraalladii ay u soo gudbisay xafiiska xilnta iyo biliiska waxay maxkamaddu dhegaysatay dacwaddaas waxay ka gashay showr waxayna ka soo saartay go'aan maxamed rashiid xaaji cali oo ku eedaysan oo xeerantu ku soo eedaysay xeer lambar afar faqraddiisa afraad ninkaasoo jawa sida la sheegay la caddeeyey ka soo taariibiyey isaguna maxkamadda horteeda qiraal ka bixiyey inuu dadkan ka soo kaxay laba gabdhood oo yaryar uu ka soo kaxeeyey jawhar islamar ahaantaasna uu waday dalka sacuudi caraabiya ninkaasu wuxuu ka xirtay waxuu ka qirtay maxkamadda horteeda inuu gabdhaha soo qaaday una waday sacuudiga maxkamaddu iyadoo ka fiirsanaysa xukunka dhinac walba iyadoo ka egtay maxkamaddu waxay ku xukuntay hal sano oo xadhig ah ayay ku xukuntay sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa laamaha ku shaqada leh ama dowladda puntland mas-uuliyad baa ka saaran dadkan yaryarkaa ilaalintooda daryeelkooda iyo inay u gudbiyaan dadkii dhalay maxkamaddu waxay amraysaa dowladda iyo hay-adaha ku shaqada leh ama wasaaradda ku shaqada leh inay gaarsiiso labadan caruurta yaryarkaa dadkii dhalay ninkan waxaa u furan soddon casho oo racfaan ah wabilaahi towfiiq maxamed cabdi nuur ninkaa ninkaas maxkamadda dib bay u dhigtay maxkamadduna loo yar bay u qabanaysaa insha allah maalinta arbacada waa loo muddeeyey kiiskaas cabdilqaadir khaliif sidoo kale maxkamaddu ninkaasna dib bay u dhigtay ilaa maalinta arbacada oo taarikhtu afar iyo tobanka bisha laga kun lix iyo toban ninkaana sidoo kale loo yar baa maxkamaddu qabanaysa ninka sidoo kale kiiskan isagana sidoo kale dhaawac ah oo oo lagu soo eedeeyey ninka la yidhaahdo cabdinaasir axmed soofe maxkamaddu sidoo kale dib bay u dhigtay wayna fiirinaysaa arrintaa wayna darsaysaa si ay cadaalad uga gaarto sahal abuubakar askar baa la yihahdaa maxkamaddu dib bay u celisay ninkaasna ilaa arbacada dambe insha allah oo ku beegan afar iyo tobanka bishii laba tobnaad laba kun lixiyo toban ninkaana sidoo kale maxkamadda loo yar bay qabanaysaa maxkamadduna way noo xidhan tahay wabilahi towfiq wassalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu